بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر لها الدين تعالى الحسيني هل كان وحن إذن كسو قدبنا عشر كيف بقول إيا تضنا تفسير في القرآن الكريم كوحنا سوشي يا شيخ محمد شيخ عمر دير الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد سورة الذاريات أي نكب العبينا وسورة كوبية كنتنات ولحدا أيضا macnaheedu kama foga suuradihii hore wixii ay ka warramaysay wuxuuna u badanaysaa iyaduna inay ka waranto dhaarashada ilaahay uu ku dhaartay makhluuqaadkiisa qaar ka mid a kadib awoodihiisa cajaa'ibka badan qaar ka muuqda caalamka iyo qaar ka muuqda bani aadamkaba iyo sifada ay leeyihiin addoommaha wanaagsan iyo tusaalayaashooda iyo tusaalaha ay leeyihiin addoommaha liita iyo waxa guuldarradu ay ka raacday iyo waxa ilaahay u abuuray ummaddan inay cibaadata بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات بان ku dhaartay baa ilaahay dabaylaha dhabanaya darwan dhabasho falxaamilaati daruuraha sidaan ku dhaartay buu ilaahay wiqran culays biyo badana culus faljaariyaati waxaan ku dhaartay baa ilaahay dooyaha soconaya yusran si fudud soconaya falmuqasimaati baan ku dhaartay malaa'igta qaybinaysa amran arrin ilaahay u xil saaray intaasaan ku dhaartay innamaa tuucaduuna waxaa la idin yaboohay ee qur-aan iyo xadiis baa idin yaboohaen la saadiq mid runa wey wa ina addiina qiyaamada iyo abaalmarintuna la waaqic mid dhici doona weeye oo kollayba aan idin gafayn marka afartaa arrimoodba saasaa ayaa cumar iyo ibnu cabbaas iyo ay ku fasireen ka hore waa dabaylaha dhabanaya dabayshaa ilaahay baa wado abuuray maslaxada adoomahana waa ay ka shaqaynayso colaalkiisa iyo junuudiisana waa ka mid marka darwan dhabasho kolba dhan ay kasoo dhacdo mar ilaahay ugu hiiliyo addoomaha wanaagsanee saalixiinta ah siduu nebiguba lahaa calayhi salaatu wasalaam musirtu bisaba wa uhlikat caadun bidabuur waxaa la iigu hiiliyey dabaysha saba la idhaahdo reer caadna waxaa lagu halaagay midaas dabuur la idhaahdo falxaamilaati wiqra waa daruurtii culus oo waxay ka buuxdaayay sidaa heegada waqalka fadka dhool magac kastaa loo bixiyo mid hore iyo mid aan horin bay isugu jirtaa markay daruurtu magacyaashaa leedahay biyahaasaa ilaahay uu kasoo buuxiyey oo haamo sibraaro ilaahay uu soo dhaamiyey si qurux badan uu ugu shubayo khalqiga dooyaha badda dhexdeeda soconaya jaariyaadku muqasimaadkuna waa malaa'igta qaybinaysa arrimaha ilaahay uu diro wasamaa'i baan ku dhaartay buu ilaha yidhi samadii daati lxubuq quruxda iska lahayda inakum idinku la fii qowlin hadal baa ku sugan tihiin mukhtalif kala duwan oo isweydaarsan marka xubugu waxa weeyaan quruxda markiisii hore taxbiiku waa taxsiinka ereyo luqa ah marka waa jamcu xabiika xubuq dariiqatun duruq wasnan wa macnan waana isku sar go-an yihin xagga sarfi ahaan marka la eego xagga macnahana waa iskaga mid dariiqatun iyo xabiika duruq iyo xubuq waddooyin bay leedahay ay marayaan markaa malaa'igta ilaahay markay hawlgelayaan daati lxubuq tii istiwaaha u saaxiibka ahayd ee isku sindhaydna waa lagu tilmaamay daati lxubuq waxa weeye oo kale mid qurux leh khalqigeeda wanaagsan awgeed innakum la fii qowlin mukhtalif hadalka markaa isweydaarsani waa hadalkay ka bixinayaan ay ka sheegayaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam ama qur-aanka maaha hadal isku mid ah taa iyaga laftigoodoo beeniyaan isku mowqif ka ahayn yuufaku canhu waxaa la weydaarinayaa qur-aanka man ufika kii la weydaariyey waxa waxyigan samaawigaa weydaartay mid aan calfanin oo guuldara ay ku dhacday afaka bimacnaa yusrafu canhu man surif qutila waxaa la nacdalay alkharaasuuna beenaalayaasha kol hadduu qofkaas siba beenaalo yahay nacdal baa dusha looga tuuray qatliga alla xaggiisa ka yimaadaa waxa weeye nacdal qutila asxaabu lukduud lucina asxaabu lukduud aladiina beenaalayaashaasoo hum iyagu fii kamratin ku dhex jiray mawjad saahuuna iyaga oo ilowsan wixii ay ahayd inay xusuustaan baatilka ay ku dhex jiraan waxaa ilahay uu ku tilmaamay kamra biyo fara badan oo isu yimoo moola markuu qofku dhex quusa laa yazaal fii kamra kamru dhex galay marka saahuuna labadaas wasfibaa isugu darmay iyagoo xaqiiqadii lowsan ayaa haddana mawjad ambisay ku dhex jiraan yas'aluuna waxay waraysanayaan ayaana yowmu ddiin maalinku qiyaamuhu yahay ayay leeyihin waa goorma yowma maalin buu ahaaday hum iyagoo cala annaari yuftanuun naarta dusheedaa lagu cadaabaya yuftanuuna cala annaar fi nnaar baa lagu cadaabaya lagu shidaya fatantu shaya bimacnaa cadabtu waa waa sugan tahay xagga luqada qutila asxaabu lkhduud annaari daati lwaquud id hum calayhaa qucuud wahum calaa maa yafcaluuna bilmu'miniina shuhuud marka yuftanuuna waa yucadabuuna wey duuqu baa la odhanayaa dhadhamiya fitnatakum cadaabkiinii haadaakani aladii kii weeye kuntum a ahaydeen bihi tastacjiluun kuwa dadejistoo yidhaahda bal cadaabkii deekeen kii aad dadejisan jirteen imikuu yimi waa kan ilaahay sidaasuu qeyb u abaaliyey qaybtii beenaalayaashaha qaybtii xaqiiqada ka dhacsanaa qaybtii aakhire iyo adduunyada kala garan waaye qaybtii ilaahooda ilaawey waa ka abaalkoodii saalixiinta iyo kuwa wanaagsanna waa kan abaalkoodii ina almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsaday fii jannaatin wa cuyuun waxay ku sugan yihiin beero beero aada iyo aada barwaaqadooda qur-aanku uga warramay wa cuyuunin ila biyaa ilo waxaa kasoo butaacaya suuratu muxamed aynu kusoo marnay malab khamri caano biyo intoo dhan ma wada saafiya duruuf dhaqaale iyo duruuf haraad iyo duruuf gaajo midnama taaba aakhidiina waxa ay qaadanayaan maa aataahum rabbuhum ilaahooda wuxuu siiyey waxa ilaahay ay ka heleen ee fadligiisa ay ku heleen ee camalkooda uu sabab u noqday kaasay qaateen mahda waxa ay tilmaamaysaa haddii mawsuul uu yimaado waa ismi mubhamaa laydhaha macnaheedu waxa weeye shay alla uunu ogyahay shay maskaxda bani aadamka iyo caqligeennu aanu qaadi karaynin hadda oo markaa aynaan arag oo inaan maqal laakiin sawirkiisuun laynoo soo dhaweynaya marka nusuusta laynagu tilmaamay sababtiina ilaahay uu tilmaamay waxaanoo barwaaqo ay ku heleenoo rabbi waxau hi innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qabla daalik intaanay aakhiro tegin ka hor waa adduunyadii muxsiniin kuwa samafalayaaladay ahaayeen ixsaanka ilaahay baa addoommaha ixsaankiisuu ku badan yahay isaguna wuxuu jecel yahay asxaab alixsaan ixsaankanina waa maca anfusihim wa maca maca allah wa maca alkhalq naftooday u samafaleen cibaadaday ku samafaleen khalqigana way u samafaleen intiibaa aayaadkaa fasiraya kaanuu waxay ahaayeen qaliilan in yar oo min alleyli habeenkiiya maa yahjacuun ay yahjacuuna kuwa seexda maadu siliya tawkiid bay noqon dii masderiya ay noqotona macnuhu wuu istegi in yaroo habeenkii ka mid ah ayay seexan jireen yahjacuuna hujuucu waa seexashada marka cibaadada habeenkii ayay badsan jireen kitaab wal iyo diin waliba saasay wamaanaya salaatuleylka iyo qiyaamka habeenkii cabdilaahi ibnu salaam saxaabiga la idhaha wuxuu leeyahy nebigu markuu yimi calayhi salaatu wasalaam madiina dadkuna ay ku urureen kuwii kusoo urureen wax ka dhagaystaa ka mid ahaa maqaaladii markii ugu horreeyey bay iga soo baxee waxaa ka mid ahaa kuwa dee wanaagsan qofka soo dhaweynaya kutubtii horena ku yaalay ou nabigu calayhi salaatu wasalaam ixsaankan ku dhiiri gelinaya ummadda ayuha annaas acimuu acaam wasiluu larxaam waafshu salaam wasalluu bileyli wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam erayadaa qaaligaa baan ka maqlay ui wardadow waxbixinta iyo quudinta ogaada iyo raashinka inaad dadka baahan siisaan oo eelka xidhiidhisaan oo salaamta faafisaan oo habeenkii alla caabudaan jannadiina nabadgelye ku geli halkaasaan kala bilaabay buuri oo hadalkiisii tactiir iyo saameyn iigu sameeyeyo dabeetana aan ku rumeeyey nabiga calayhi salaatu wa bil asxaari habeenka gelin dambeedkiisa hum yastakfiruuna ilaahay bay dembi dhaaf weydiisanayeen waa saddex meeloodoo min afara habeenka afarta saacadoode dambe labada laga bilaabo ilaa intaan waagu baryin waktigaasaa saxar la yidhaahda waa waktigu yacquub lahaa sawfa astakfiru lakum rabbi inamadiisa markuu la hadlayay waktiga uu telefoonku ugu sarraysan yahay wey ee si fiican u baxayo haddii ilaahay si wanaagsan oo wada xidhiidhaysaa iyadaanay cidina idinku dhex jirin waa waktigu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam intuu ilaahay soo dego inuu codsiyo fidinayo ou leeyahay yaa ay codsanaya macnaha codsiyadu ogolaanaya ou leeyahay yaa dembi dhaaf weydiisanaya yaa istikfaar yaa tawbad yaa wax siiya hal min saa'il hal min mustakfir wa fii amwaalihim xoolahooda xaqun lisaa'ili waalmaxruum xoolahooda waxaa ku sugnaa xaqun qayb cayiman ayaa lisaa'ilika wax weydiisanaya dawarsanaya iyo waalmaxruumi kii isagu iska xishooday aamusnaa labadaba xoolahooda waxbay uga cayimeen astaamaha muslimiinta waxa mu'miniinta ilaahay waxa uu ku tilmaamay xoolahooda waxbay cayimeen qayb aan ahayn markaa faralkii faralkii de isagu waa halkiisa laakiin sunno dheeraada oo iyagu markaa ay ku tabaruceen budget gaara bay u baasgareeyeen sadaqada oo sadaqa sunno ah oo qofka markaa wax weydiisanaya ee su-aalo banbaxay iyo ka maxruumka ah maxruumku waa qofka baahanna aan waxna cid weydiisanayn in loo garto ay tahay oo dadka qaarna waa loo gartaa qaarna waxbay garaacdaan kan ku garaacanayaa waa kii saa'ilka ahaa kan maxruumka ahaana waa kii loo garanaya wey ilaahay uu tilmaamay suuratu dee nisaa baynu kusoo marnay awsaafta uu lahaa yaxsabuhum اljaahilu agniyaa min atacafuf nabiguna wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam lisaa'ili xaqun in jaa calaa faras qofkani gaaribaha wata ama faras ha watee kol hadduu isagu u banbaxay su-aal inaad iska siisan weyne waa samaaxadda iyo danacsanaantu leeyahay islaamka wa fi lardi dhulka aayaatun lilmuuqiniin aayadaa ugu sugan cidda wax yaqiininaysa baa ilahay wey ka aan wax yaqiininaynin dhulka weligiiba ha maro laakiin wuu iska dalxiisaa waa iska socdaa wuu iska shaqaystaa laakiin qofka yaqiinta lihi aayado fara badan oo cajaa'ib badan ayuu ka arkayaa ilaahay awooddiisa iyo farsamo wanaagiisa iyo kelinimadiisa iyo wa fii anfusikum afalaa tubsiruun naftiina miyaydaan arkaynin baa ilahay wey xagga horena waa waa la israacin karaa jiimkaa anfusikum ka dambeeya wuxuu tilmaamayaa wa fii anfusikum icraab ahaan inay xagga hore ku raacayso wafi lardi aayaatun lilmuuqiniin wa fii anfusikum dhulka iyo nafihiinaba aayadaa ku sugan eh afalaa tubsiruun miyaydaan arkayn oo marka qofku u fiirsado ama diraasad uu ku sameeyo naftiisa jirkiisa habkuu u abuuran yahay habkuu u lamaan yahay habkuu u shaqeeyo wareegyadiisa waxaa markuu qofku diraaseeyo cajaa'ib badan buu arkaya iyo dee caqliyadda iyo tafkiirka ilaahay uu isna siiyey ee bani aadam uun uu ku gallada ee aan makhluuq kala la siin oo dadkan khalqiga nagula noolulka wa fi samaai risqukum xagga kore arsaaqadiinaa ku sugan wamaa tuucaduuna iyo waxaa laydin yaboohay waxaa laynoo yaboohayna waa madarka madar fara badan iyo arsaaqada iyo naxariista intiba xagga kore kasoo degaya wamaa tuucaduuna aimada qaarkood baa jannada ku fasiraya jannada ayay ku fasirayaan marka arsaaqadeeni iyo jannadii intuba xagga kore yihiin fa warabbi asamaai waalard ilaahay baa isku dhaartay oo waxau ihi ilaaha samada iyo dhulka iska lehe rabbiga waabaan ku dhaartaye innahu la xaqun qur-aankanu xaq weeyi mila maa anakum tandiquun sidaa uhadli kar sidaa uhadlaysaan oo kale mila nudqikum hadalkiinu siduu xaq u yahay ee uu jiraan qofna isu dafiri karayn saasuu xaq u yahay ilaahay baa isku dhaartoo qur-aankan ay dadnuuneeyeen ee wax ka sheegeen xaqnimadiisa rabbi uu ku dhaartay lidalik baa saciid ibnu musayib caalimkaa weyne taabiciga ahe waxa uu leeyahay ilaahay in wax laga beensada ma aha waxa baaba-ay qofka ilaahay oo dhaartay wax ka beensadee ka rumaysan waaye shaksi caadiya ama cid mas-uulabaaba hadday ku dhaarato aada tidhaahdaa igu dhan ilaahay boqorka ahaa oo dhaartay ka diidaybaa ayaan darale mila maa anakum tandiquun mila kawnikum naadiqiin sida dee idinkuba u hadlaysaan en loo dafiri karin hedel hadalkiisaoo kusoo hortaagan qof hadlayo aada tidhaahdo ma hadlayo waali baa lagu tirinaya tusaalayaalbaa ilaahay uuna siinaya dadka wanaagsan dadka mutaqiinta ah ilaahay sidan u abaalinayo ayaa alla uu tusaale inaga siiyey hal ataaka ma ku yimi ama qad ataakaba hal bimacnaa qad bay noqotaa marar badan waxaa ku yimi xadiidu dayfi ibraahim nebi ibraahim martidiisii almukramiina ila maamuusa nebi ibraahim martidiisii ixtiraamka iyo maamuuska iyo anshaxa wanaagsan alla agtiisa iyo ummadda agteedaba ka lahaa warkoodii waa kuu yimi marti fiican bay ahaayeen waa malaa-ig u socda inay isagana u bushaareeyaan oy ugu bushaareeyaan in awliye ilahayna usoo kordhayso acdaad iyo kuwii cadowga ahaana laga halaagayo dad wanaagsan oo u kordhaya dad u dhalanaya dad la halaagaya labadaa ayay ugu bushaareeyeen dad fiicanoo kuusoo kordho oo diin iyo imaanba kugula walaalo kugula ehelihi waa bushaaro cadow aad ka fadhihi weydo alla cirbaha jaraana waa bushaaro labadaba way ugu bushaareeyeen isaga iyo nebi luudba way u bushaaraynayeen id dakhaluu calayhi markii ibraahim usoo galeen faqaaluu salaaman nusallimu calayka salaaman waanu ku salaamaynaa bay yidhaah qaala salaamun isaguna wuxuu ihi salaamun ay calaykum nabadgelya dushiina ha ahaato waidaa waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha aayadda alla waxa uu ku yihi haddii laydin salaamo idinkuna mid ka wanaagsan u celiya ama iyadiiba mid ka wanaagsan u celiyaba horeysa marka culamaa luqa waxay leeyihiin salaaman iyo salaamun tiisaa wanaagsan bay idhaahdeen labada midna ma xumo waa salaan malag iyo salaan nebi laakiin min xaysu luqa marka la eego salaamana jumla ficliya bay ka joogtaa salaamun oo godanna jumla ismiya markaa min xaysu lmacaani waxa ay kordhinayaa ficil jumlada ficliyada ay wax cusboonaado oo isdabahayo oo tajaduda ayay faaideysaa jumla ismiyana shay saabit ahoo sugan marka salaamuntiisana waxay ka dhigantahay calaykum salaam daa'imi dushiina haatay ka dhigantahay salaamtaydu alala idin weydiinaya waa mid daa'ima macnaha luqa ahaan baa looga faaidaysanaya bay leeyihin aayadda marka faxayu biaxsan faxayu biaxsana minha waa noqonaysaa bay waxaa kaloo ka faa'idaysteen culimadu labada siyoodba in wax loo salaami kala bay yidhahan salaaman iyo salaamun inkastoo saxiixeynka ay ku soo aroortay wacalaykum asalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatu tawfiicanayda assalaamu calaykum iyo wacalaykum asalaam iyadoo laakiin munakar ah labada siyoodba mansuub iyo marfuuc ah ayay halkana kusoo aroortay faraaqa ilaa ahlihi laakiin waxaan dahi jirin salaama calaykum oo inagu aynu kor dhowno miimka iyo wacalaykum assalaam iyada deenaas way soomaaliyeysanta assalaamu in la idhaa dee miimka la godo macnaha waxaynu uga jeedna xataa qofka tukanaya laftigeedu dee waynu ka fiirsado waynu ka fiirsado assalaamu calaykum bay iska idhahan dadku markay salaamo naqsanayaan miimkay kor dhawaan shuruudahabay dee ku jirtaaba iyo maaragtay waxyaabaha shardiga oo salaamta in miimka la godo assalaamu calaykum marka sidii nin weyni uu yeeri lahaa oo muddo karo akhlaaq iyo imaanbala ayuu u dhaqaaqay markii haddii ay timaadana dee laba kii la horreysiin maxay odhan jireen soomaalidu kala horeeya kala hinjiyaa laba la hinjiyaba hunguraa horeeya iyobaa ka dhacay faraaqa dabeedna waxa u baydhay ilaa ahlihi buu u baydhay fa jaa-a wuxuu keenay bicijlin dibi asalaamun qawmu munkaruun qawmun munkaruuna wuxuu u jeedaa qolo la diiday aynu soo dhaafnay qolo la diiday maaha laakiin qolo aan la garanayn baati idin garan mayno faraaqa ilaa ahlihi fajaa bicijlin samiin dibi shilis meelaha qaarkoodna bicijlin xaniid labadun baa la isku dari wuuna shiilan yahay waanu shilis yahay labadaa lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mimaa tuxibuun muu caamaynina dibi intuu si farsamadiis ugu soo qabtayna waa mid wanaagsan isaguna wuu wanaagsan yahay hab fiicanna wuu usoo hagaajiyo faqarabahu ilayhim waa u soo dhoweeyey qaala wuxuu ihi alaa ta'kuluuna miyaydaan cunayn buu usoo hawshooday malkaasaa dabeedna wuusoo dhigay malagna waxba ma cuno iyagoo ka gacmo laabtay buu arkay dee khalqiga isku soo shabahe waxay isku shabaheen bani aadam fa awjasa wuxuu qarsaday minhum iyaga dartood liajlihim khiifa xoogaa cabsiya wuxuu ihi dee nimankan kuwan malaa waxay u socdaan inay waxyeelo geystaan oo qofkuna markuu doonayo cid inuu waxyeeleeyo way iska dhacdaa inuu iska daayo raashinkiisa si aanu dheeftiisii waxba u qaban qaaluu waxay idhahdeen laa takhafa cabsani wabasharuuhu waxay ugu bushaareeyeen bihulaamin caliim walad aqoon leh meelaha qaarkoodna qur-aanku hadduu xaliim ku tilmaamay waa mid aqoon iyo dulqaadba isku darsaday oo wanaagsan waladkaasay ugu bushaareeyeen waa bushaaro walad ilaahay uu ku siiyo weliba uu kuu fiicneeyo bushaaro fiican islaantiisiina way ka agdhowdhoo dabcan olay shaqaynaya ama arin wanaajiyey sooryo fiicneeyey islaam baa ka dambaysa fa aqbalat waxa soo qaabishay imra'atuhu xaaskiisii inay saarro ahayd weeye tani kol hadduu weladka loogu bushaaraynayaa uu yahay isxaaq waayo aajara waxa ay dhashay ismaaciil min weynadiioo saarro ahayd ayaa halkan soo qaabishay fii saratin iyadoo dhawaaq ku sugan fa sakat waxa ay gujisay wajhaha wejigeediibay gacanta ku dhufatay wa qaalat waxay tidhi cajuuzun caqiim waa islaan ma dhalaysehe islaan ma dhalaysedaaba meesha taa joogta eh bushaaradana waa qaaluu waxay yidhaahdeen kadaliki almru kadaliki arrinku waa sidaadaa laguu sheegay qaala rabbuki ilaahaagu waxa uu yidhi kadaliki sidaa innahu ilaahay huwa alxakiimu alcaliim kii wax walba ogsoon weeye oo wax jira iyo wax soo socdaba xikmadna leh marka saradu waa dhawaaqa ay ku yeedhiso islaanta yaabtay oo kalebay dumarku yidhaahdaan had iyo jeer marka ay yaabaan sarada waa dhawaaqa sakaduna waxa weeye iyadoo isdhafoor taabatay oo inay had iyo jeer dhafoorka ayay islaamuhu saa ugu yar gujiyaan gacanta inay islaamin waa islaan meeshay doonaysa ha joogtee qofka bani aadamka ahi had kastuu joogaba waa kii uun marka shuruucda iyo waxyigan maaragtay naska halka ay culimadu taxliilinayaanay ka waramayaan sida aanu isu bedelaynin qur-aanka kariimka ah ama meel wal iyo wakti walba uu u yahay mid aan isbedelayn baa waxa ay ka waramaan dee dadku waa dadkii uun berigaa u horreeyey kuwii joogay iyo waktigii nebiga kuwa joogay iyo iminka kuwa jooga qofka bani aadamkii waa qofkii uun siduu u fikirayo caqligii unbuu leeyahay baahidii unbuu leeyahay gefkii unbuu leeyahay waa kii uun weligiiba ha isbedesho agabka uu isticmaalo hadduu mar iska lugeyn jiray ama maruu faras kaxaysan jiray ama uu gaari iyo diyaarad iyo dayax gacmeed kaxaystay weligiiba ha wadee waa kii uun sidaa darteed baa sharcigii loo soo dejiyo sharcigii uu yahay marka ka sheegay inuu sharcigu duugoobayo waxa uu ka dhacsan yahay malaha insaankuu mooday inuu isbedelay oo insaan kaloo cuscusub oo aan kii hore ahayn uu soo baxay buu moodayaa malaha qaaluu markaa kadalika qaala rabuka inahu huwa alxakiimu alcaliim qaala markaa ilaahay baa yidhi qaala waxa uu yihi nebi ibraahim ibraahim baa waxa uu yihi famaa khabukum arrinkiinu muxuu yahay khabiga waxaa la idhaahdaa arrinka weyn ayaa la idhaahdaa ishaacira gabiyo waxa uu lahaa kunuu yaa baniya ida ctaraa khabun kunuu jamiican yaa baniya ida ctaraa khabun walaa takunuu axaada arrin weyni kolkuu yimaado u milaysnaada qaaluu waxay idhaahdeen innaa ursilnaa waxaa naloo soo diray ilaa qowmi mujrimiin qolo dembiilayaala waa kuwan ka agdhow ee rasuulka uu yahay nebi luud linursila calayhim si aanu ugu afrogno xijaaratan min qiin dhagaxaan dhooba la dubay ah oo sidiisaba dee imikaba waatan guryaha lagu dhista ee injineerada aada u garanaya dhoobadu marka aada loo dube ee aada looga shaqeeyo tataxajar wuxuunay noqotaa sida dhagaxa ama way ka adagtay jaajuurka musawamatan la calaamadiyey cinda rabbika ilaahaaga agtiisa lilmusrifiina baa loo calaamadiyey kuwa xadgudbay ixadda tallaabay sharci ilaahay iyo diiniba ay xidhi weyday marka dhagax waliba uu calaamadsan yihi oo cidda uu qabsanayo wuu yaqaanaa ma seegayo fa akrajnaa waxaanu ka saarnay baa ilaahay dadkiiba ilaa ilaahay uu kala saarayaa kuwuu nabadgelinaya iyo iyo kuwa la halaagaya loo kala saaraya faakhrajnaa waxaanu saarnay man kaana fiihaa ciddii magaaladaa joogtay oo min almu'miniina ka mid ah mu'miniintii joogay magaaladaa waanu saarnay famaa wajadnaa fiihaa magaaladaa saduum la yidhaahda kamaanaan helin min almuslimiina muslimiinta xaggooda hayra beyt guri mooyaane wax muslina ama mu'min sheegtaba guri baa laga helay rasuulkaasi in badan buu ordayay in badan buu gucleeyey in badan buu baaq fidiyo nu dadaal yaraysanin isaga iyo xaaskiisii isaga iyo caruurtiisii un baabay noqotay islaantiina xataa way faquuqantay oo dhan dhankaasay u farurantay xagga cadowga meelaha qaarkood iimaanka iyo islaamnimadu inay isku mid yihiin baa loo daliishadaa aayadda culamaau tawxiid ay u daliishadaan oo qofku laguma tilmaami karayo inuu mus mu'min yahay haddaanu muslim ahayn bay leeyihin inuu mu goorta la odhan karo qofkani waa qof mu'min ah waa inuu muslim yahay oo dee iimaankiisii waa inuu midho dhaliyey oo xubnihii uu ka hogaansamay oo cibaadiyi camal uu samaynayo laakiin iimaan uu ku dacwiyayo o uu leeyahay qalbigu iigu jiraa wax islaamnimo ah iyo hogaansanna samayn maayo ma jiro marka magaaladaa may joogin wax mu'miniina ama muslimiinihiba gurigunbaa la helaa hablihiisii wanaagsanaaye isaga rumeeyey wa taraknaa fiihaa waxaanu kaga tagnay meesha aayatan aftaan liladiina yakhaafuuna alcadaaba alaliim cidda cadaabka kulole alle ka cabsanaysa astaan weyn bay halkaa ka arkaya ilaahay kon hadduu yahay ka sidan ummad u gala ee u halaagee u tirtira in laga baqan in laga baqda ayuu mudan yahay ayaa ay odhanayaan ciddii caqli leh wa fii muusa nebiga la idhaahdo marka xaggaa hore ayuunbay ku cadfan tahay wa taraknaa fiiha aaya baanu kaga tagnay wa fii muusa aaya fii qisati muusa aaya nebi muuse isagana qisadiisa aayad baa ku sugan id arsalnaahu id wakti xus arsalnaahu aanu dirnay ilaa fircawna baanu dirnay bisuldaanin mubiin ereygaas in badan buu kugu soo noqnoqday awood macnaha daliil weyn iyo markhaati weyn buu watay hawshii la yaabka badnayd ee wax waliba ay ku urureen wax kastoo lasoo bandhigoo lagu faanayayba liqliqday taasaa suldaanka mubiinkii waa fatawallaa markaasuu dhaqaajiyey biruknihi fatawallaa birukni dhinaciisu garabkiisu xaggaa u marooriyey wuu ismarooriyey marka la idhaahdo kibir baa ku jira wa qaala wuxuu ihi saaxirun aw majnuun ama wuu sixran yahoo ninkana arkaysaan wuu falan yahay waxa faraha badan waxaan ka yeeryeerhsiinaya ee la yaabaysaan waa falan yahay ama wuu waalan yahay labadaasuu nebi muuse ugu jawaabay fircoon fatawallaa biruknihi waxaa kaloo culimada qaarkood ay ku fasireen wuu jeedsaday biruknihi maca rukni isagoo awooddiisii la dhaqaajiyey oo awooddii ciidan ee uu cuskanayay isku halaynaya qaala low ana lii bikum quwa aw aawii ilaa ruknin shadiid aw aawii ilaa ruknin shadiid macnaa ruknigu inuu quwo noqday aayaddaasi u markhaati furay faakhadnaahu waanu qabanay fircoon wa junuudahu iyo colaalkiisii haddii ruknigaaba lagu fasiro colaalkii uu dee ku faanayay fanabadnaahum waxaanu ku tuurnay filyami badda wa huwa muliim isagoo eedaysano ah ilaahay buu ka eedoobay abaalkiisiina in badda la dhigaabuu noqday nabdiga waxaa la yidhaha shay si kooban intood u qabato aad tuurto dhagax yarood qabatoo tuurtay waxba dhib kulama leh qabashadoodu ilaahay dhib lamay lahayn biyahaa yar udigaa yarunbuu ku hafiyey muliim eedaysan lah wa fii caadina aayadbaa qisadooda ku sugan id arsalnaa markii aanu dirnay calayhim dushooda arriixa alcaqiim dabayshii madhalayskahay ayaanu u dirnay oo markaa dabayshu markaa ay wanaagsan tahay waxbaa ka soo baxa daruuro neecaw iyo qabow madar wuxuunbaa ka yimaada laakiin tan caqiimka ahay oo mid cidhib tiraysa meeshii soo gaadho sidan ilaahayba uu ku fasiro caqiimnimadeedii baa ilaahay fasiray siday madhalayska uta maa tadaru kama tegaysa min shayin atat calayhi shay ay u timid kama tegaysa ilaa hadday ka dhaqaajiso jacalasu waxay ka yeeshay karamiin burbur iyo baaba diginkay ka dhigtay oo waxba kagamay tegin ramiin waxaas ramiim ku noqday inaguba ereyga waynu isticmaalnaa waxa burbur buu noqday aan waxba ka jirin wa fii tamuuda iyagana qisadooda aayad baa ku sugan id qiila lahum markii lagu yidhi tamatacuu raaxaysta xataa xiinin ilaa muddo oo waa inta halaaggu u imanayo facatow way kibreen can amri rabbihim ilaahooda waxyigiisii bay ka kibreen towxiidkii ilaahay iyo wuxuu farayay nebigani ayay ka kibreen fa akhadatum waxa qabatay alsaaciqatu qayladii hoonkiisii baa ilaahay ugu yeedhiyeoo ama malaka ku dhawaaqa ama meel kaleba ha lagaga afuufo wahum yanduruuna iyaga oo eegaya qayladaa way maqlayeen qayladaasi siday u laynaysaabay eegayeen fama istadaacuu may karin min qiyaamin sira joog wamaa kaanuu manay noqonin muntasiriin kuwo isku guntada oo isdifaaca way noqon kari waaye ninkasta qofka sara joogba kari waaye sara joogba inuu kacaba ila fadhi waxba layskagama celiye muxuu muntasir noqon doonaa sara joog bay kari waayeen si ay ama u baxsadaan ama isu difaacaan ducufka iyo tamar darrada haysatay waktigaas bani aadamkaas ayaa madka uu muujinaya wa qowma nuuxin iyagana xus min qabl horay ama wa ahlaknaa waanu halaagnay qowma nuuxin baanu halaagnay nebi nuux qoladiisii min qablu iyagoo ka horreeyay kuwan la soo sheegay ilaan tartiibka qisooyinka qur-aankaad ku haysaaye nuux iyo qoladiisi way ka horreeyeen kuwan innahum kuwaasi kaanuu qowman faasiqiin dad alla ka fogaaday bay ahaa laysuu mutiiciin walaakinahum kaanuu faasiqiin faasiq alluu ka fogaaday ilaahay baa ka warramay awoodihiisa faraha badan oo waxau ihi wasamaa cirkii banaynaaha waxaanu ku dhisnay biaydin awood wa innaa anagu la muusicuun kuwa ballaadhinaya aan nahay wixii aanu doonayno amuusicuuna qaadiruuna baanu nahay waxaanu doonayno o dhan kuwo kale aanay waxba ku adkaanaynin taasaa rabbi uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala waalarda dhulkii farashnaaha waanu gogolnay fa nicma waxa wanaagsan almaahiduun kuwa gogla annagaa u fiican baa ilaahw kuwa cid gogosha oo diyaarisa ilaahay baa u wanaagsan fa nicma almaahiduun waa gogol uunbaa nasku uu ka cabiray tanna banaynaaha dhis baa ilaahay uu ka cabiray tanna sida ugu fiican bay u dhisantay tanna sida ugu fiican bay u goglantay wa min kulli shayin wax walba khalaqnaa waanu abuurnay zawjayni isagoo lamaanaa lacalakum tadakkaruun inaa waantowdaanoo wax ku qaadataan baa mudan tihiin likay tadakkaruun si aad bal u dhogataano intifaaciisa ka sakow haddana aayadnimadiisa u aragtaan aayaddu waxay tilmaamaysaa inuu ilaahay un keliya laakiin kolka aad eegto sunada sunatulxayaa noolayaasha iyo habkay u tarmayaa waa lamaanaha ama akharu sunnati alkown kownkuba siduu u badan yahy waa lamaanaha xataa maxsuusaadka qura maaha waxyaabaha macnawiyaadkiina lamaanahaasay u badan yihin habeen iyo maalin qorax iyo dayax hir iyo dhul akhri adduunyo geeri iyo nolol kulayl iyo qabow min kulli shayin khalaqnaa zawjayni taana waa lagu fasiray fafiruu ila allah ilaaha awoodda badan u carara nebi maxamedow sidaa dhe qul fafiruu ila allah inii lakum anigu waxaan ahay minhu xaggiisa nadiirun mubiinu mid idiin digayaan ahay ku dhe dadka dadow ilaahay u yaaca isagaan idinka digaya bal haddaa ufiirso lafdigaa ka lagu leeyahay u carar waa isaga ka lagu leeyahay ka cararna waa isaga isagaad ka cararaysa isagaanaad ku cararaysa laa malja-a minka ilaa ilayk weeye meel adiga lagaa magan galaa ma jiro oo aan adiga ahayn cadaabkaagaa laga cararaya naxariistaabaa lagu cararaya marka ilaahayba huwa daaru naafic marka waxaa loo cararayaa dembi dhaafka iyo istikfaarka in ilaahay weydiisto oo la tawbad keeno oo la maciisbaalku qofku nabadgelayo waxaa laga cararayaa halka cadaabka lagu mutaysanayo walaa tajcaluu maca allah ilaahay hala caabudina ilaahan aakhara ilaah kale inii anugu lakum idinka minhu nadiirun mubiin waxaan ahay mid idiin digaya digniintiisuna ay caddahay digniintiisuna ay caddahay kadaalika sidaasoo kale sidaa hore laguu soo sheegay ee fircoonba uu saaxir ugu yidhi saaxir iyo majnuun ugu yidhi nebi muuse maa ataa uma imanin aladiina min qablihim kuwii kuwan ka horreeyay min rasuulin umuu imanin ilaa hadduu ummadahaa hore rasuulu iman jiray qaaluu wuxuuna yidhaahdeen saaxirun aw majnuun ama waa sixirle bay yidhahdeen ama waa falan yahay ama wuu waalan yahay ama isagaaba sixirla imaa in la sixay wa imaa inuu isaguba wax sixro mucjisaadkan iyo dadku waxaanay la dhega taageenee la yaabeen ayaa halkan loogu jahaynaya oo dadka sidee loogu awilaya atawaasaw bihi buu ilahay yidhi atawaasaw bihi miyay isu dardaarmeen hadalkaa bal isumay dardaarminoo dee ismabay soo gaadhine hum qawmun daaquun waa qolyo xadda tallaacay marka maqaaladan midaysan waxaa ka yeedhsiiyey ummadahan kala waktiga ee kala meesha ee kala jinsiyadaha waxaa ka yeedhsiiyey hal sifa iska waafaqsiinoo duqyaanka ku kastaoo daaqiihi shalay wixii uu ahaa unbuu kan maanta leeyahay kii kasii horreeyeyna wuxuu yahay unbuu yahay oo dadku hadday isku tilmaan yihiin oo isku afkaar iyo aragtiya yihiin waa saaxiibun waa isku hadaluun dadka mu'miniinta ahayna sidaasoo kale unbay yihin dadka mu'miniintiina had walay joogaanba waxay aaminaan iyo mawqifkay qaataan iyo waxay ku dhawaaqayaan iyo aragtidoodu way midhaysan tahay waa sifada iyo tilmaanta fatawalla canhum kasii jeedso nebi maxamedow famaa anta bimaluum adigu ma tihid mid lagu canaananayo oo lagu odhan maayo maxay kuwani waa shahaadan waayeen maxay ilaahay u rumayn waayeen adiga taa laguma haysto wadakir waani fa ina dikraa waanadu tanfacu lmu'miniin waxay anfacaysaa dadka alla rumeeyey waanadu sideedaba waxa weeyaan waa miid iyo naxariis iyo nicmo shubmaysa dee meeshii weelu anbay ku shubmaysaa haddii wax la shubo meeshii weelunbay ku dhici karaan meeshii aan weel ahayn ama daloosha ama faaruqana waxba kuma dhacaan marka cidday dhadhanka u samaynayso ama dareenka ama ay anfacaysaa waa dadka mu'miniinta ah oo wax kala daayo xataa jaamacaddii qaaliga ahayd ee nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam dad fadhiyey oo in badan fadhiyey oo wacdigii iyo waanadiiyo qur-aanka cusub ee soo degaya dhagaysanayay ayaa dhaqaajiyay iyagoo le maadaa qaala anifa waar muxuu goor dhaweyta yidhi maanaan maqlaynin marka tanfacu lmu'miniin dadkaa kale lafdigoodu bilaa dhagaysi maahae wax kale ay maqlaan oo hadday waanada iyo waxyiga diidaan weelkoodu wax kaluu u culan yahay oo u furan yahay durbaanada shaydaanka iyo heesihiisa iyo fitnadiisa iyo fasaadkiisa dhagahoodu ma wada xidhnee wax kaley u furan yihin laabina laba ula aweyn wamaa khalaqtu ljinna waalinsa jin iyo insi maan abuurin baa ilaahay ui ilaa liyacbuduun inay caabudaan un baan u abuuray maa uriidu minhum kama doonayo min risqin inay aniga arsaaqaan ay waxsiiyaan kama doonayo wamaa uriidu kamana doonayo an yuطcimuun inay raashimaan ina allaha ilaahay huwa isagu arrasaaq ka aada addoommaha waxu siiye ee u raashime ee u biiliya wey dulquwati almatiin dulquwati ka awooda badan wey almatiinu kala irkanaya wey isaguna waa qawi un quwada badan weynahay marka naskuna waxa uu tilmaamayaa insaankani intaan wiifka joogo wuxuu u abuuran yahay inuu adoon noqdo inuu ilaahay caabudaa waxay sheegaysaa inuu adoon yahay waa khaaliq iyo makhluuq marka makhluuqa xikmadda loo abuuraybaa ah waliba bani aadamka jiniyo intaa mukalafka inay alla caabudaan iyadoo cibaadadaasi iyaga ay wax u tarayso laakiin ilaahay aanay waxba u tarayn man camila saalixan falinafsihi waman asaa fa calayha saasay tahay oo dee xikmaddeediina allah ka jawaabay allana waxa u amray cibaadadan oo ay addoommo u noqonayaan si ay u nabadgalaan waxaa loogu diiday wixii inay adoomada addoonnimada diidaan waxaa ka dhalanaya inay halaagsamaan walaa yardaa licibaadihi lkufr idan waxay sheegaysaa aayaddu inuu insaanku fahmo xikmadda nolosha iyo wuxuu u abuuran yahayba kolka hadduu addoon yahay ilaahay wixii kasoo fulo oo dhan wuxuu leeyahay fa cala alra'si waalcayn qaatay jawaabta ilaahay uu ku ammaanaya waxa weeye samicnaa wa adacnaa gufraanaka rabbanaa wa ilayka almasiir daruuri maaha wixii la faray in uu fahmo ma keligaaday kugu yihin sacid kalaa kula wadaagta maxaa laga faa'iidaya maxaa xikmadahe ku jira qur-aan ma faray xadiid ma faray mar hadday taasi suganto waxa weeye inuu qaato un addoonnimada macnaheeda saas waxaa kaloo nasku uu tilmaamay mid ilaahay uu kaga duwan yahay weeye makhluuqa ama bani aadamka kuwooda boqorada ama kuwooda wax leh ama kuwooda mas-uuliyiinta ee wax sheegta mid waliba cidda uu madaxda u yahay ee raciyada u ah wuu u baahan yahay arsaaqadooda iyo awoodooda intaba wuu baahan yahay laakiin ilaahay uma baahno fa inna liladiina dalamuu kuwa dulmiga sameeyey waxaa u sugnaaday danuuban qayb waa dheef iyo calaf mithla danuubi asxaabihim saaxiibadoodii ka horreeyey dheeftii ay heleen oo kale iyo cadaabkii ay heleen oo kale ayuunbay kuwanina leeyihiin falaa yastacjiluuni falaa yastacjiluunii bay ka dhigantay yay dadejisan ciddii dulmi samaysay waxay leedahay abaal lagu abaal marin doono sidii kuwii horeba ay u heleen abaalkoodii haddaba waxba abaalkooda yay soo dadejisanin kollayba uu horan yahay marka dunuub maaho daalku hadduu godnaan lahaa dembi bay noqon lahay taasiya iskaga kaa khaldamin laakiin daalku waa fadxisan yahay adhanuubu huwa anasiibu nasiibkii iyo calafkii ay ka qaadi lahayn cadaabka wuu horan yahay waxbay la degdegeen fawaylun halaag liladiina kafaruu kuwii gaaloobay buu usugnaaday min yowmihim maalinkoodiibuu uga sugnaaday qiyaamahoodii alladii yuucaduun kii kaasoo loo yaboha qiyaamihii loo yabohay ayay kala kulmi doonaan halaagoodii suuraddan laydhaha suuratu duur waa suuraddii labiyo kontonaad sagaal iyo afartan weeye aayadaheedu iyaduna waxay aada u falanqeyn doontaa oo ay u daadegaysaa suuraddu intuu ilaahay ku dhaartay makhluuqaadkiisa qaar ka mida kadib awoodaha alleh iyo kuwaan aragba awooddaa ilaahay suuraddu markaas si balaaqo badan bay ula hadlaysaa qofka bani aadamkaa qalbigiisa oo ereyga am ah ayaa aada u soo noqnoqonaya oo habka su-aasha la yidhaahdaana baraarujin dheeraada buu wataa haddii shay khabar ahaan lagugu dhiibo shaygaas ama war ahaan iyo haddii hab su-aal ahaan lagugu soo dhigo wuu kala duwan yahay oo mar walba qofka maskaxdiisu inay aada usoo jeedsato intibaahan bacda intibaah baraarug kala dambeeya inay yeelato marka su-aalaha kolba lasii weydiiyo qof maskaxdu ka shaqaysiinaya uleeya talow maxay taa jawaabteeda talow maxay marka nasku sidaasaa in badan uu soo celcelin doonaa waana tii uu lahaa ama xuseeyey jubayr ibnu mudcim saxaabigii la odhanayay suuraddu sababta islaamnimadayda ayay ahayd buu leeyahy waxyaabihii sabab u noqday in aan islaamo ayay kamid ahayd xadiidka uu bukhaari warinaya uu xusayo waxa uu ka mid ahaa jubayr ibnu mudcim nimankii u socday usaaro beder raggii beder la qabtay ee nebigu madiine ku hayay calayhi salaatu wasalaam ee uu yihi ciddii adduun iska bixiso waa lasii daynaya ayuu adduun usoo qaaday ragga qaarkood oo madiinuu yimi intuu maka ka yimid oo kolkaasuunbaan dhegaystay buui nebigu calayhi salaatu wasalaam salaad makrib suuraddan ku akriyaya ayaan dhegaystay isagoon waktigaa islaamin aayaadkaa inoo iman doona ayuu akriyaya am khuliquu min hayri shayin am hum lkhaaliquun am khalaqu samaawaati waalarda bal laa yuuqinuun marka aayaadkaasaan aada u dhegaystay oo dood ilaahay uu furay oo uu leeyahay ma waxaa la abuuray ilaah la-aan ma iyaga khaaliqiina ma cirkiya dhulkay abuureen arimahaasi aada bay ii saameeyeen iina baraarujiyeen sababna islaamnimadayda u ahayd baa markaa uu tilmaamaya xikmadaasina waxay xusaysaa qur-aanka kariimkaa dhegaysigiisa iyo maqashiinta dadka la maqashiiyo ama lagu waaniyo in badan lagu celceliyo إن رنتي سامي الإرادة كلها هاي وين أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله والطور بقى كل عرفي لا إلهي بورت دور سين الله إله وبورت النبي موسى إلهي وكلها الضي معراج في سوق دعي وكتاب مسطور كتاب لقو قريبا كل عرفي في رق هرق منشور لك لبحيين هرق لك لبحيين وهرق مركز سيدا مسلاها لو مقديه أي رق الله إله marka waa kitaabkan quraanka ah oo lagu qori jiray waqtigii hore kitaabul wahy asxaabti nabiga waxay qori qori jiray waxay ku qorayeen hargaha lafaha caleemaha waxyaabihii labiga bay ku qori jireen markan kitaabkan lahayo qoraalkiisii ee alla uu soo dejiyay ayaa ku dhaartay baa ilaahay fiqi iyo raqi baa jira fiqigu markaa waa adoonnimada waa cabdun riqun adoon weeye waa fiqi haddee laakiin waa haragga kaas والبيت المعمور كوري عمرنا بان كل دارتي لا الهو كوري قال النبي صورنا عليه الصلاة والسلام هذين كل ديلميو وحاو تلمام ماشي ملايكتو اي كوحا جيسين وياه بيت المعمور بالا يتسيه وملايكتو اي عمر يسوي ومالنتي والبا يسومر يان تضباطا كل او مرق وان ديبو قسو النقرين ولي قود با ولي قيلة تضباطا كل ام بعمر يوم وعمريه والسقف المرفوع saqafkan la kor yeelo hoos joogtaan haddaa bani aadamka tihiin ayaan ku dhaartay baa ilahay waa makhluuqaadkiisii iyo sifadiisii iyo qur-aankaabaa ilahay ku dhaartay asaqf lmarfuuc samadaa ilahay uu kor yeelay waalbaxri lmasjuur iyo badda la huriyey ee la bayliye la karkariyey taasaan iyadana ku dhaartay waa badaha oo dee maalinka qiyaamaha waida albixaaru sujirat waa waktiga badaha la hurin doono la yaabna ma laha inuu ilaahay badihiisa shido oo dabeedna biyo bayla uu ka dhigo oo hadduu doonayo uu naaraha uu ahlu naarka uu ka waraabinayo uu ku daro laa yarkabu lbaxra ilaa ghaazin aw xaajin aw muctabir fa ina taxta albaxri naaran wa taxta annaari baxran aar saxiixa buu ahaa nabiga xasana xadiid xasan oo nabiga kasoo cararay wey badda baahi keenta mooye yaan la fuulin sida qofka ama jihaad u socda ama xaj u socda mooyaane waayo badda hoosteeda naar baa ku jirta naartaana bad kala kasii hooseyso awoodda ilaahay biyaha iyo dabkaas saasuu isu dhex socda wax la yaabana ma laho dee wakti dhaweyd ahayd markii aynu arkaynay wadamada qaarkood sida turkiya oo kale oo bahalkii burkaanaha ahaayoo sidaa u laba kaclaynaya sida shuurada uu biyaha dhexdoodii saa ololkii ayaa biyaha saa uga soo dhex baxaya qaaciido dhan buu ololkaasi gubay oo ciidamada baddu ay lahaayeen turkiya marka biyihii iyo badii naartii iyo badii baa saa isu dhex raaciyay marka baddaasi la huriyeyna ilaahay baa ku dhaartay ina cadaaba rabbika lawaaqic ilaahaaga cadaabkiisa mid dhici doono wey cadaabku ilaahay ugu talagalay kufaarta waa dhacaya maa lahu min daafic wax deedifaynaya ama riixi karaana ma jiro yowma maalin buu dhici doonaa tamuuru samaau mawran samadii ayaa hardafaysa ama sidaa u dhaqaajinaysa sabaynaysaba iska dheh saasay u soconaysa samadii la yaqaana inay xayaanka hore xigto saa u taaganta ayaa saa u sabaynaysa wa tasiiru ljibaalu sayran buurihiina way soconayaan socod si la yaqaanay buur dhulku dul taagan ma jirta iyana dhaqaajisa fa waylun yowmaidin maalintaa halaag lilmukadibiina kuwa xaqa beeniyey buu u sugnaaday maalinkaa bad iskuma jira cidda eeday ee maalinkaa halaag kala kulmaysa waa ka ilaahay beeniyey alladiina kuwii weeye hum fii khawdin iyagu dhumbasho ku dhex jiray baatilka saa u dhex dhumbanayay wa kunnaa nakhuudu maca alkhaaidiin baatil fara badan oon laga turhaynin xumaanta la samaynayo ayay saa ugu dhex jireen yalcabuuna bay ahaayeen xayaatada kaafirka ama xayaatada kabiilaa iimaanka labadaasaa qur-aanku uu ka cabiraa khawd iyo lacib iyo lahw waa xayaato wax ka dambaysaaba aan tirin in la cuno oo la dhergo dabeetana la dalxiiso oo la islaba rogo dabeedna la seexdo oo la tooso wax xayaato intaasun u dhaxaysa un oo tumasho iyo xumaanna lagu jiro un oo dabeetana la idhaahdo xagaagiina dalxiis buu qaatay qofkaasi intaasoo kharasho uu ku bixiyey intaasoo meeloodna wuu ku raaxaystay isagoo rafaaday waa fii khawdin yalcabuun waa muuqaal aynu arkayno yowma maalin baa la cadaabi doonaa yudacuuna loo riixayo ilaa naari jahannama naartaa xaggeedaa loo riixi doonaa dacan riixid waa tukaan tukin aynu nidhaahno maalinkaas ayaa naartaa lagu riixi doonaa fadalika aladii yaducu lyatiima daccigu waa suxulku dhufasha iyo riixid qofka si bilaa naxariista meel aanu doonayn loogu riixo هذه النار نار تنبو لها التي كنتم بها تكذبون والنار تابينين ايسين ناري آخرة ونما ترتتي على هيدين ويهي انت انا والوش يا دبنا وحلو حسوسين يا وحيكون متيسين نارتا أفسحر هذا بو لها كلمة سحر با سحر لواوح خياليها ما خيالي با وحني أم أنتم لا تبصرون مسائرين كان وحبا أركينين وإندهينا وحكلا هرياعين لما واي يا ماما وحنا خياليه mise indhalaan baa idinku dhacday oo wax kalaa idiin muuqday islawhaa galabaa ilaahay u amar ku siiyey halkan waa amar aan loo laga nuuxsan karayn fasbiruu aw laa tasbiruu ama adkaysta ama ha adkaysanina sawaaun calaykum waa isku mid un waa isugu kiin mid haddaa adkaysataan oo debinta qaniintaan iyo haddaa qaylqaylisaan oo walaacdaan marna laydinka dayn maayo innamaa tujsawna waxaa laydinku abaalinayaa ما كنتم تعملون عمل كاسمين يسين ويه الكاسا إلهي وتلبامي فالقرآن الكريم كان سورة أي كم قنطهاي اسبربر بيق إلهي واسبربر بيق أيه الأعداء والأولياء كوا قالبا يكوا إسلام كمقارنة إلهي وقسمين ساي سبربر بيق سورة أي كم قنطة ويارت القرآن القرآن الكريم كان قرول سورة هاو يرير هدي هذا رجل وي ساسم بيسبالي يعني إنا عطين آه والعصر rodaha uu yaryar marka soo qaado sunada qolo way xuseen waxay waayo quraankana wuxuu soo degay dadka hagaagsan iyo ka halafsan inuu kala sheegaba si insaanku inta uu fursad haysto uu isu daba qabateeyaba waa diin loogu talagalay dadka in ay saxday toosisay tageyriso markaas ilaahay qoladii kale uu ka warramay innal muttaqiina fi jannatin wa na'im awliyada ilaahay rabbi ka cabsaday waxa ay ku sugan yihiin beero iyo naciim barwaaqo mudde nooc kala duwan ah فاكهين وحي كرة حيثنا بما أتاهم ربهم إلى هودو وحا أوثيي آيات تاسا كسون قرآن وحو إلهي سيي وحو إلهي سيي فضلا من ربك وأرهن آلو قرين كرين عملكين سبقوا النقضة ووقاهم ربهم إلى هودو وحو كإلالي عذاب الجحيم نار تاهو العيسى كليل كيري أي إلهي وكبت بادي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز kuluubaa ilaahay ula hambalyada ilaahay boqorka ahaa ee xaggiisa eegaya inay jeclaayeen hambalyada uu usoo fidhiyey taasaa wax walba kasii dheeraada kuluu washrabuu cuna oo cabba hanii'an iyada oo hunguri mar leh hambalyo leh bimaa kuntum tacmaluuna camalkaa samaynayseen ayaa sababu noqday jannadan iyadaas qofka kolka qof la sooriyeeyo ee dabeetana intoo loo ag fadhiisto loogu hambalyeeyo ama had iyo jeer la isku dayo sidii u cuni lahaa waxa ay runtii u tahay farxad gaara ilaahay boqorkaabaa sidaa ugu hambaliyey xaaladahoodii iyo muuqaalkoodii iyo farxadoodiibaa rabbi uu ka warramo waxau hi muttaki'iina waxay ku raaxaysanayaan calaa sururin masfuufa sariiro la simay oo loo simay si ay ugu raaxaystaan wazawajnaahum waxaanu ku lamaanaynay bixuurin ciin dumar cadcad oo indhahooduna ay waawen yihiin oo qurux badan ayaa ilaahay uu ku lamaaneeyey oo mid walba qaybtii iyo qorshihii loogu talagalay ayaa la siiyey dumarkuna raggii ugu fiicnaay ay ku qanceen ee aanay meel kale eegaynin ayay iyaguna heleen waaladiina aamanuu ciddii alla rumaysay waatabacathum duriyatuhum ubadkooduna ay ku raaceen biiimaanin iimaan ay ku raaceen waa dadka intay mu'miniin noqdeen ubadkooduna ay ashahaateen ay iimaan iyo islaamnimo ku waafaqeen waa ehelnimo labanlaaban baynu odhan karnaa abtirsimadii intisaabkuna way jirtaa xagga ehelnimada tii iimaankuna way jirtaa kuwii haddana ubadkoodu ay biiimaanin ku raaceen haddii abtirsimo faqada ay tahay oo aanu jirin wax iimaanahoo ay isku raaceen ilaahay baa ka warramay taasi inaanay waxba anfacayninoo falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun abtirsimo iyo su-aaltoona maalintaa ma jirtabaa le laakiin kuwii intay iimaan ku walaaloobeen ehelkana ahaa ee isdhalay ayaa halkan ilaahay u xusay waladiina aamanuu watabactum duriyatahum biiimaan dadkii muuminiintaa ubadkooduna ashahaado ku raaceen alxaqnaa bihim waxaanu soo gaarsiinay duriyatahum ubadkoodii oo qof wal oo derajo lahaay oo mu'mina rag iyo dumar mid kasta ha ahaadee ubadkiisii ka derajo hooseeye ee xagga camalka aan gaadhsiisnayn iyo miisaanka waxaa shafaaco qaaday aabbayaashii hooyooyinkii awowyadii ayeeyooyinkii ayaa shafaaco qaaday markaasaa kor loogu qaaday oo la isgaarsiiyey وما أردناهم كما نقصان من عملهم من شيء عمل كودي وحبا كما نقصان وما أردناهم ما نقصناهم من عملهم من شيء عمل كي وحلقة نقصانية مجرو حلقة نقصانية والله إيقنا شفاعة ودي بالله أقبلي قلبا كلنا عملاني كسبنين با لقول راعي نبينا عليه الصلاة والسلام وحاو تلمام حديث أبي هريرة وورني مسدود أمام أحد كسغان أو ابن كثير وكتل البابين مستحيحي هاي أيا وحو تلبام أيا مركي كلام ubadku jannada waxay weydiinayaan aabbayaashii aabbayaashii inay ka darajo hooseeyaan haddii loo tilmaamayna way codsanayaan in la soo gaadhsiiyo sidan oo kale iyagana loo soo gaadhsiinaya waana tuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam marka uu leeyahay aw waladun saalixun yadcuu lahu walad saalixa oo usoo duceeya amaba darajo aanu helin markuu qofkii helo ayay u leeyahay xaggaan ka helay tan siduu xadiisku tilmaamaya waa hadiyad kaaga timi ubadkaagii ayaa la leeyahay ducadaas ducada ku ducaynay kullu mri'in qof kastaba bima kasaba wixii uu shaqeeyay rahiinun waa mid u rahman marhuun waa loo haystaa qof waliba wixii uu shaqeeyay qofna ama camalkiisa furfuraya ama xanibaya labadaa midun wa amdadnaahum waxaan u korninay aan u badinay bifaakihatin khudrad wa laxmin hilib mimaa yashtahuuna waxay doonaan xaggiisa ka yimid ama digaaga laga siiyo ama shimbiraha laga siiyo walaxmi tayrin mimaa yashtahuun ama dhinac kaleba ha ahaadee dalabkoodu ku xidhan yahay halkan haddii aada wax dalabto ama aada xiisayso ama aada jamato mid kastaa laydha lama helo waa lagu daalaa intiisa badanba laakiin halkaa furaha shayga helistiisa waxa fura waa ina inay raqbad iyo rabitaan yeeshaan yatanaasacuuna fiiha waxay isu dhiidhiibayaan oo ay isku celcelinayaan ka-san galaas galaaska waxaa la idhaahdaa had iyo jeer marka uu buuxo weliba khamri uu ka buuxo ayaa luqada carbeed uu ku badan yahay ereygani hadduu maran yahay yusama qadax ayaa la idhaha kasina waa ka buuxa wey tanaasucu markiisa hore muran buu ahaa laakiin meeshan muran ma yaalla haddii galaas la sheegay dee galaas sida loogu murmaa waa in laisu dhiidhiiyo saasaynu ugu macnaynay waa dhex marayaa oo markaasaa dabeedna dhadhamadiisa iyo xiisayntiisa ayaa laisu dhiidhiibaya laa laqwun fiiha meeshaa kama jiro wax buuq la idhaahdo walaa ta'fiimun gefna ma jiro waxyaabaha qofka dhagaha ka cusleeya ama raaxada dhagaha kaa qaaday ka mid tahay in ama dembi la daldalaha reerahaaga ama daduun ay iska buuqaan bilaa macne waxyaabaha meeshan inagu haystay ka mid sidaa darteed baa dadku imika wax badan waxay xiiseeyaan inay ama seexdaan meel haadi ah ama ay wax ku cunaan meel nafis ahoo intuu wax cunayo qofku ama uu hurdo wax buuqaa aanay jirin laakiin haddii gawaadhi iyo dad buuqaya iyo wax bilaa macne iyo wax iscaayaya iyo wax dambaabaya adigaba iyay kuu jeedin iyagu ha isu jeedeen laakiin way ku dhibayaanuun haddana dhagahaanay kaaga baxayn marka dhagaha yastariixuuna min assamc dhegihiibay ka raaxaysanayaan wayatuufu calayhim waxa wareegaya khilmaanun inamo lahum u sugnaaday iyaga kaanahum la moodo lu-lu-un maknuun jawhar la xafiday la ilaaliyey lu-luda waa alaxjaar alkariima dhagaxaantan maaragtay aadka u qaaliga maa baaluk markeeda hore da way iskaba qurux badnayda iyadoo dhaska laga ilaaliyeyna sideediibay u wurwuraysa casaan cadaan buluug midkay doonaysa ha waa maknuun sideeday meel ugu xafidsan tahay hilmaan la yidhiyaana waxa halkaa aad ka arkaysaa inay inamadu shaqada kusii fiican yihiin marka had iyo jeer la isku dayo inay dadkan hudheelada leh iyo dadkan meelaha lagu raaxaysto ayaa shaqaalo jajaban baa jooga bay dhaha shaqaalo halkaa u jajaban ayaa jooga markay dadka doonayaan inay soo dhaweeyaan halkaa shaqaalo jajaban baa jooga oo khilmaan lagu tilmaamay khilmaannimadana waxay kama suulayaan macnaha weligood ma waaweynaanayaan waa dad yaraantaasun ku waarayo iyaga waxay u samaysan yihiin inay shaqaalaha noqdaan muuqaalkooda ilaahay saasuu ku tilmaamay kaanahum lu-lu-un maknuun yatuufu calayhim wildaanun mukhalladuun idaa ra'aytahum xasibtahum lu-lu-an manhuura suuradda halataacda insaan waa yaryarkiibaa sidaan u qurux badan shaqaalaha kii loo shaqaynayeyna inuu ka sareeyo baad ku qanacday waaqbala bacduhum qaarkood baa soo qaabilay ahlujanna calaa bacdin kuwii kale yatasaa'aluuna iyaga oo iswaraysanaya su-aashani ma aha midda warsiye waa iswaraysi waa la isxog waraysanaya shir jaraa'id baa la kala qaatay cajaladana dib baa loo celiyayoo xaggii adduunyadii baa lagu celiyey dadkuna had iyo jeer waxyaabaha raaxada waxaa ka qayba qofka oo waktiga la qaataa asxaabtiisa iyo cidda ay isu laad furan yihiin isagoo waktigiisa la qaataa waxay keenaysaa inay maskaxdiisu nasato inuu nefiso inuu kalgacal iyo farxadi ay gasho marka saa awgeed baa ilaahay dadkan uu isugu soo ururiyay adduunyadii kasoo wada dhaadhacaye rafaadkeedii ka yimid marka waxaa fursad loo siiyey inay bal dib isaga waraystaanoo balaayada kusoo martay marka aada hesho adigoo aada uga nastay aada bay farxad kuugu siitay qaaluu waxay yidhaahdeen innaa kunnaa waxaynu inagu ahayn qablu adduunyadii fii ahlinaa mushfiqiin markaynu reeraheennii joognay ayaynu cabsan jirnay oo qofka reerkiisa marka uu joogay iyo gacalkiisa iyo gurigiisa ilaahay iyo aakhiraba ilaawa iska istareexa inaanay halkaasi raaxad u oolin baa kaaga muuqanay isagoo qofku ehelkiisii iyo reerkiisiiba joogo aakhiro xusuusnaa oo barnaamijka aakhira ay ugu jirta iyo geerida iyo alla hortegidiisa oo cabsi baa jirta famanna allaahu calayna ilaahay baa inagu galabaystay nicmadan iyo deeqdan wa waqaanaa wuxuu inaga ilaaliyay cadaaba samuum cadaabkan sunaysan cadaabkan kakan ee gelaya masaamida jirka masaamidu waa meelaha daldaloola ayuu cadaabkani saa u gelaya hadiyo jeer sunta tasii khatarta badan wey cadaabkaas ilaahay inaga ilaaliya innaa inagu kunaa waxaynu ahayn qablu adduunyadii markaynu joognay nadcuuhu ilaahay baynu caabudaynay halka alla inoogu ermaami tegey ee aynu kasoo maalinta aynu khayrkan soo helay waa markaynu ilaahay caabudayna waa fajinta alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada wamaa kunna linahtadiya lowlaa an hadaana allah ilaahay baa nagu hanuuniyey innaa kunaa min qablu nadcuuhu waa cibaadadii iyo baryadii taasaa loo ahayy kuwa kalena waxa ay ka murugayseen inaanay ilaahay caabudin maa salakakum fii saqar qaaluu lam nakun min almusaliina walam nakun nucimu lmiskiina wakunaa nakuudu maca alkhaaidiin wakunaa nukadibu biyowmi ddiin ilaa goorma xataa ataana alyaqiin markaasaa la maarayn waaye famaa tanfacum shafaacatu shaaficiin inahu ilaahay huwa isagu albaru kii deeq badan weeye alraxiimu kii naxariisanaya wey marka saasaad u aragtayo saaxiibtinimada runtii farxadda keenaysa iyo wehelka waa taa weeye dadku ay ku wada socdeen oo ay ku walaaloobeen fi diin illaahi wa fi dacwa wa fi lcibaada wa fi sidqi waalyaqiin walixsaan ay ku walaaloobeen taas weeye ilaahay uu leeyay tacaawanu cala albiri waataqwa walaa tacaawanu cala alismi waalcudwaan lama soo qaadin halkan dowladnimo iyo qabyaalad iyo taxaasub iyo wax kale toona taloo ay waata wallahu aclam